barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimco bisha janawarina waa shan sanadkuna waa laba kun iyo sideed iyo tobanka waxaana idaacaddeenna duhurnimo idiin soo jeedinaya zahar eela nuur iyo anigu waa ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda iyada duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii dhallinyarada maanta reerka marna waa la raraa marna waa la waraa mar waa la raraayo markii daaq jiro oo kalilaha intaan la soo gelin waa la raraa meel daaqna la geeya haddii gugu soo galo oo gu la cimanayo waa la waraa bilaha gu reerka waa la waraa dirirada waa la waraa lama raro reerka kaasina waxa uu ahaa ciro cali buuraan oo aqoon dheer u leh nolosha baadiyaha gaar ahaana sida xoolaha loo daaqsin geeyo
kaalimihii suugaanta ayaannu idiin haynana waxaa ka mida
sidoo kale xubintii ciyaarahana waad maqli doontaan haddii wakhtigu noo saamaxo marka hore se ku soo dhowaada warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa mar kale ku celisay ballanqaadkeeda ah inay garab taagan tahay kooxaha dhigaya bannaanbaxyada lagaga soo horjeedo dowladda waddanka iiraan sarkaal ka tirsan aqalka cad ee maraykanka looga arrimiyo ayaa sheegay in xadhigga boqolaal ka mid ah dadka dhigaya mudaharaadyada islamarkaana sheegay in maraykanku uu cunaqabatayn cusub uu ku soo rogi doono kuwa caburinta ka wada dadka isku soo baxaya ee dareenkooda cabiraya waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa iyaduna waxa ay ku hanjabeen in ay la xisaabtami doonaan kuwa gelay dembiyada ka dhanka ah dibadbaxayaasha dalkaasi iiraan ee muwaadiniinta ugu yaraan koob iyo labaatan qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen dibadbaxyadaasi rabshadaha watay ee toddobaadkii hore ka bilowday dalka iiraan gaar ahaan magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi in ka badan kun qofna waxaa la sheegay in xabsiyada loo taxaabay
dalalka maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa waxa ay go-aan ku qaateen in dib loo dhigo dhoolotuska militari ay labada dal sameynayaan waxaana la sheegayaa in taasi dib loogu dhigayo ilaa iyo inta ay ka dhacayaan ciyaaraha olombiga ee lagu qaban doono dalkaasi kuuriyada koonfureed sidaasina waxaa sheegay saraakiil ka kala tirsan labada dal maalintii shalay ahayd war ka soo baxay aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in taasi loo yeelayo in ay meel maraan xooggana la saaro ciyaaraha iyo sidii loo ilaali lahaa ammaankooda waxaa kaloo la sheegayaa oo war ka soo baxay dhinaca labada dalba ay sheegayaan in tallaabadaasi ay tahay midda markaasi ay ku dhaqaaqayaan dhoolotuskaasi militari oo sanadla ah ayaa waxaa magaciisu uu yahay fall eagle waxaana labada dal ay qabtaan inta u dhexaysa february iyo abril waxaana uu ka kooban yahay dhulka cerka iyo badda
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ay halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aynu ku bilowna eh maalin kastoo jimcaha hadahan oo kale waxaad barnaamijka dhallinyarada maanta ku dhagaysataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta maanta oo kale a maqashaan toddobaadkan waxaa haddaba noogu soo diyaariyey magaalada boosaaso wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf
barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada boosaaso waxaan ku soo qaadanaynaa waa sidee qaabka xoolaha loo daaqsigeeyo xilliga reer guuraaga iyo sidoo kale waxaan barnaamijka idinku soo gudbin doonnaa xaaladda reer guuraaga xilligan iyo weliba xilliyadii hore barnaamijka waxaa marti ku ah maantay ciro cali buraan oo aan si qoto dheer uga waraysan doonaa xaaladda miyiga bismiillaahi raxmaan raxiim reer baadiyaha waxa weeye ee xoolaha waa la ilaaliyaa haddii la ilaaliyo na waa la soo hooyaa markay la soo hooyo baa la maalaa haddii la maalo ood baa la saaraa waa la oodayaa ma garatay haddii oodda la saarana subaxda waagu hadduu beriyo baa laga qaadaa oodda markii oodda laga qaado marka oodda loo shaackarsado baa oodda laga qaadaa goortii la baalo suusaa maaha insha allah haddii aanlayno waa la sii daayaa dad baa la raacayaa meer soof leh baa lagu sii daayaa mira gurataa la yidhahdaa midhahaasa cunayaan dad iyo duuyo mid sare ha ka doonteen mid hoose ha ka doonteen mid mid kasta markii ay midhaha waayaanna abaar baa ku kacda soofasaas waa abaaroobaan markay abaaroobaan yaa baa dhirta loo jafaa dhirta qabcada wax walba baalki duurka wax walba dhirta loo jafaa
waa tahay markii subaxii la kaxeeyo xillimaa la soo celiyaa marka ariga xilliga waxaa la soo celiyaa siddeed saac oo maalintii hadduu abaart abaar abaaray tahay siddeed saac baa la soo celiyaa haddii kale waa la iska soo barqa celiyaa barqadii buu yimaadaa waa kaa inta ay duurka joogaan maxay maxay arigu daaqayaan maxayse markii ariga adigu tusaale ahaan oo kale oo cir ahaan aad la socotid heese noocayaa loo qaadaya dhaqanka heesaha loo- loo qaadayo heesaha loo qaaday kaalay kaalay kaalay kaalay oo warna xarisita waxarta ubdhig rida waxarta ubdhig baalkii ee, ciiray ciiray baa la yidhahdaa ridana bal waxaad iga warrataa ariga iyo ee, xilliga ay dhalaan arigu shan bilood buu qaadaa saddex biloodna waa ku irbaan yahay ma garatay xilligaasay ku ilbadaayaan hadhow shan- saddex bilood markay shan bilood qaadaan ay sa- ay dhalaan saddex bilood bay irbaan yihiin saddexna waa guran yihiin waa kaa
ma kadib bay dhalaan kadib bay dhalaan markaasay orgoodaan kabid waa shan sanadkii laba jeeray dhalaa arigu arigoo dhan ariga oo dhan laba jeeray dhalaa geelu geelu laba iyo toban buu qaadaa Dame- dameeruhu sagaal bay qaadaan iyo looda bilood bilood ah waa kaa sagaal bilood wey looda iyo dameeraha baa laba la kaya oo iyaguna isku mid ha sagaal sagaal bilood bay qaadaan duba- sagaal sagaal wey dumarkuba waa sagaal looda iyo dameeruhu waa sagaal waa kaa bal waxaad iga warrataa miyiga maxayse odhan kadhaa waa ku xasuusan kadhaa in muddo aana boosaasi waa joogtay miyiga waxaa ku xusuusan karaa miyigu waa meel dembi yar meel dunuub yar wey waxaad iska subxaanalaysanaysaa haddaad ee, cidna arki maysid adoo fiican oo wakhtigaaga tukaday oo aan dembi wadan baad soo gelaysaa saasaa ku xusuusanaya dhalinyaro badan baa hadda ku dhagaysanaya oo jiilkii ee, soo kacaya dhaqanka baadiyaha maxaa uga shoogi lahayd dhallinyarada maanta joogta oo madaxa eh, dullaysatay oo lugaha dullaysatay waxaan uga ducayn lahaa inay waxaana iska daayaan baadiyahoodana tagaan kuna guursadaan saasaa dha- dhaqankii muslimkana ay galaan hadda dhaqan muslim kuma jiraan dhaqan gaalina kuma jiraan ma odhan karo waxaan ku odhan lahaa war ilaahay ka baqa oo tukada oo iska daaya waxaa wiilka ee baadiyaha jooga iyo wiilka magaalada jooga maxay ku kala duwan yihin baa is odhan kadhaa waxay ku kala duwan yihiin iyo wiilka ku dhashay ee baadiye isku qiimo maaha waxay ku kala duwan yihiin Maxaa ku leedahay?
firfircooni waxaa ku leeyahay waraynu baadiyaheenna ku noqonno magaalo magaalo wayna qaribta waa kaa Maya, bal waxaad iga warrataa marka dhaqanka ee, geela iyo ee, qaabka ee, loo qasho qaabka ee, loo liso iga war geela dhaqankiisa geela j- ha- hal jeer kama goo hal jeer kama goo waxaa looga jeedaa neefka ariga waa la iska soo qabsadaa w- waa la qashaa laakiin geela afar nin in lagado mooye ama lix lagado mooye lama legdi karo saasaan uga- uga daleeya waa kaa xilliga ay dhalaan xilligay dhalaan geela af- xilligay dhalaan waa la tababaraa waa la qaqabtaa qaalinta ugub waa la tababaraa waa la qaqabtaa marka uu qaqabto ba- faraha la baro baa la maalaa waka
E, iyaga ma jiraan in la raaco oo la e, geeyo inay soo daaqaan e, sida arigoo kale geela waa la qaa- waa la waa la sii daayaa waa la soofiyaa waa la maalaa waa goorma la keenaa afar saac habeen markaa daaq baa loo geeyaa meel daaq baa loo dhiga rag yaqaan oo qaabkiisa yaqaan baa loo dhiibaa waa ka intii aad ee, dhaqanka ee, ku jidhay reer guuraaga ama ee, dhaqanka baadiyaha maxaa kugu yaabadnaa
wallaahi waxaa igu waxaa igu babnaa reerkaan reerkaan tuula jarab ka raray diraaca gaalkacyo la qabsanayo shan iyo tobanna sii raray shan iyo tobanna soo raray baa igu yaabadnay riyihii dhalma gashay ee baalkii biyo la waayey lo- ee baalkii wa- tala adduun dhacday baa igu yaabadnaa raashinka la siisanayay neefkii sideed neef shuurada waa ka hala dad badan baa ee, markii baadiyaha ka yimaadaan oo kale ari ee, keensada magaalooyinka kala duwan ee dalka way iibsadaan arrintaas maxaa loola jeedaa waxaa looga jeedaa nin walba dantiisu og yahay dantiisu u soo kaxaystay baahidiisu uu og yahay saasuu ula jeedaa inuu neefkiisa gato uusan suusan waxu xalin wixiise isku filaysiiyo iimaanka ay ku deeqaaya ari buu keenayaa raashin buu ku bedelanayaa lacag cad buu ku bedelanayaa oo baadiyuhu iskaadayaa nabadgeli waa fiican daabu
waxaad iga warataa reerka halkaas degan oo kale ee reer guuraaga ah buush yar bay dhisanayaan ee, muddo toddoba beri ka yar bay joogayaan way sii guurayaan inay gurguuraan hadba meel degaan ee, aw maxaa ku kalifaysa oran ka dha waxaa ku kalafayaa ma is oran karaa daaqa baa daaq bay u baahan yihiin geediga waxaa ku kalifayaa daaqa markay meeshaa ka dhamaystaan bay meel kala wareegayaan oo ugu guurayaan saasaa ku kalifaya
xilligaysa oran ka dha reer guuraaga ama reer bi- miyiga ee dhaqan ahaan way ka duwan yihiin dhaqamada mararka qaar ay galaan oo kale Dagaalka ba- wa- jawiga waxa weeye reerka marna waa la raraa marna waa la waraa mar waa la raraayo markii daaq jiro oo kalilaha intaan la soo gelin waa la raraa meel daaqna la geeya haddii gugu soo galo oo gu la imanayo waa la waraa bilaha da- bilaha gu reerka waa la waraa dirirada waa la waraa lama raro reerka in muddo ah hadda boosaas isku arkeen ani adiga oo ciiro ee, ma la odhan karaa ee, haatan waxaa kaa muuqata ee, dhanka ee, reer magaalnimada
maasha allah maasha allah barwaaqa wey dhanka reer magaalnimadu waxaa la melkii miyigii saan isu maynaynay baa miyigii naga haray
laakiin waxay ii sheegtay inaadan ee, doonaynin inaad ee, sii joogto magaalada oo mar una ku laabato migi haddii idankeedaa ka dhigo sababtoo miyiga iyo magaaladaba labadaba waa- waa ku xirannahay sidaasaa keenaysa Ee, markii aad ariga raacayso oo kale ama xayawaanka noocyadiisa kala duwan suugaano loo tiriyaa jira idaha waxaa loogu heesaa xeey xeey xeeyaalo xeey xeey baa loogu heesaa idaha waxaana waxaana musiga keen
Ee, waa tahay ee, barnaamijkii qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa ee, barnaamijka sooyaalka ah ee dhaqanka Ee, ugu dambeyntii marka waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo adeer ee, ariga markii loo diro oo kale ee lagu sii daayo baadiyaha ee geed baa hoos fadhiisataan bal waxaad iga warataa geedkaas ah, idinka iyo dhallinyarada kale maxaa ku qabataan geedka waxaa lagu qabtaa arigaa la ilaaliyaa dawacadaa laga ilaaliyaa geedka saasaa loogu fariisanaya isna waa harsanayaa marka saasaa keenaysa haddii dooldoola isugu yimaadaan waa lagu shaxaa geedka oo dadka waxay intay xooluhu inoo harsanayaan aynu shaxno saasaa shaxda ah oo dhulka lagu dhigdhigo wey taas wey saa ah mashquulka saa arigii tusaale ahaan ee waa soo noqoteen qoraxdii baa soo dhacday kadib arigii baa isku keenteen ee, deegaankii ama ee, hogtii baa ku noqonaysaan aad deganadeen maxaa xigaya marka waa xigaya shukaasi in la xidxido in la xeeseexdo in la oodeeyo in la maalo in la isticmaalo dabadeedna wixii la- ee, laga isticmaalo la cabo la cuno khalaas la seexdo goorta ariga ee, markii la keeno qaarkood waa la lisaabto ma haqa mid irmaan kan irmaan waa la maalayaa xaraha loo dhigaya waxaasoo dhan saa wa saasa markaas kadib lagu xareeya saasaa lagu xereeyaa ooda lagu saaraa khalaas waxaad iga wartaa marka ee, arrinta ee, ku aadan ee, geela iyaga qaabkee loo lisaa marka geela laba nin baa geela lisa laba nin mid harugaarka haanaynaayo baa lisa ninna ilmuhu ka celiyaa waagi hore adduunku gaajada ahaa geela hashiiba nin baa dheeg taagnaan jiray hasha la lisaba waa magaabi jiray magawsu baa leeyaha magawso ma garatay marka saasaa loo maali jiray xoolahana loo isticmaali hadda nin walba hashii isumaalaya nin gaajto qaba oo baarkii nin ku soo hidho mooye nin kale maba jiraba oo magaaminaya saas waa laga baxaytaa Ee, riyaha iibkoodu waa adigu tusaale ahaan boosaaasoo kale hadda joognaa waa afartan dollar hal kiri lixdan tusaale ahaan lixdan dollar geela wuxuu marayaa ee kun iyo laba boqol ilaa kun iyo hal boqol maxaa qiimaha ee kala fogayey qiimaha waxaa kala fogeeyey geela qur-aanka ilaahay baa sheegay arigana arigana waa sidaas uga qiimo liitaa saasaa keentay isku hilibna maa isku aragtina maa waa kaa ee ariga iyo geela xayawaanka soomaalidu keebay ugu jecel yihiin inay dhaqdaan ariga geelaa loogu jecelyahay waxaa keen ka duway soomaali aa- soomaalida geelay jeceshahay qur-aankaa sheegay arigana waa kalkaaliyaha geela iyo dadka ka weeye oo lumaalo oo isaga geelu hadduusan ha- wax kastoo irmaan yahay arigu hadduu guran yahay geela canihiisu dadkaba ka feeyaan hadda sabankii u dhacay haddana waad ogtahayba abaariyaada waa haa hawsha lagu darsan waa ka guurka ee magaalo iyo guurka miyiga maxay u kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin guurka miyiga dhir baa la soo goostaa guurka magaaladana waxaa la bahalkii tacab baa la galaa baabuur baa la galaa sariiraa la soo iibiyaa bahalkii baa la soo iibiyaa waa ba- dhibaato weeye guurka mi- ee mi- magaalada ka magaalada saan wey baabuur wa- waktigii hore maya laakiin waktiga casriga hadda jooga waa lagu gelbinayaa baabuur baa la geynayaa qaadkii baa la geynayaa waxuu biyihii baa la geynayaa dhaqankii baa waa bedelmayba dhaqankii horese wuxuu ahaa macnaha iyadoo xoolihii la bixiyey baalkii laalabarigii gurigii iyo baa la dhisanaya khalaas hadda bal intaa magaalada joogtay ee guurka kugu yaabka badnaa muxuu ahaa guurka maga- miyiga fiican guurka miyiga fiican magaalada waxaan ku diiday ma dhaqan fiicna dhaqankeedaa xun sariir iisoo sariir iisoo gadee ma- ku durduriya ku doolana guri ku doolana siddeed boqoloo baalki dahab ma lama rabo baadiyaha iyadoo cimaamad baalki iyo eh, dirac iyo garbasaan baa loo keenaya iyo kabo khalaas saas wey berina aniga kaas Ee, ugu dambeyntii maxaa soo jeedin lahayd ee guud ahaan ee dhaqanka miyiga aad kusoo koobi lahayd ee barnaamijkeena soo yaalka dhaqan dhaqanka miyiga waxaan ku soo jeedi lahaa sideeda in lagu noqdo dalka dhaqankeenii hore waa waa duuray dhaqankeenii hore in la qabsadaa baa ku celisaa khalaas guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo afmeeraynaa toddobaadkani barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf intaa barnaamijkan la mida ku kulmi doono nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka nala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington weli barnaamijkii dhallinyarada maanta ayaynu ku guda jirnaaye haatanna waxaa dhinacii ciyaaraha u diyaaraha jamaal axmed cusmaan
mahsan zara dhegaystayaal waxaa la dheeray kulmo ka tirsan kooba dalrey dalka sbain sidoo kale horyaalka dalka ingiriiska iyadoo kulmo kalena maanta ay dhici doonaan ha yeeshee haddaan idin dulmaro kulanka keliya ee horyaalka laga ciyaaro wuxuu ahaa kulanka tottenham hosber iyo westham united ay wada dheeleen kulankaasi waxaa ciyaarta sagaashanka daqiiqa loogu talagalay gegada wembley ka dhacday ay ku dhammaatay gool iyo gool oo labada kooxood ay isla mari waayeen sidoo kale waxaa kooba dalrey dalka spain naadiga kubadda cagta selta vigo ay martigelisay naadiga barcelona waxaana ciyaartaasi naadiga barcelona iyo naadiga selta vigo ay ku heshiiyeen inay ku kala baxaan lugta koowaad ee ciyaarta gool iyo gool sagaashanka daqiiqe loogu talagalay ciyaaryahan arnias ayaa naadiga barcelona u dhaliyey daqiiqadii shan iyo tobanaad gool ay kasoo wada shaqeeyeen ciyaartoyda naadiga barcelona waxaase berbereeyey ciyaartoygaasi sisto daqiiqadii kow iyo soddonaad markii inta aan qaybta hore nasiinada la aadin barcelona waxaa dib ugu soo laabtay ciyaaryahankooda osman dambele oo markaa naadiga brosha dodman ay ka soo iibsadeen markaasoo kadibna dhaawac muddo dheer galay waxaana soo laabashadiisa ay wanaag u tahay taageerayaasha naadiga barcelona sidoo kale kulmada kale ee la dheelay waxaa ka mid ah leganis waxay la ciyaartaa naadiga vilreal gool waxba naadiga leganis ayaa markaasi ku hawdnoolaatay isbanyol oo martigelisay laventana waxaa lagu suuldaaray laba gool i gool real madrid ayaa saddex gool dusha u saaristay naadiga numincia saddexda gool naadiga real madrid waxaa u dheliyay ciiraan garet bel oo daqadii shan iyo soddonaad rigoore ku furay isco ayaa rigoore kale mar kale dheliyey waxaase kusoo gebagabeeyey ciyaaryahanka mayoral daqadii sagaashanaad naadiga kubadda cagta numincia wax gool ah ma aysan dhalinin dhegaystayaal maanta kulmo kale ayaa dhici doona horyaalka dalka ingiriiska kulmo ma dhici doonaan ha yeeshee eve kaabka ayaa waxaa laga dheeli doonaa laba kulan naadiga liverpool waxay la dheeli doontaa naadiga everton naadiga manchester unitedna waxay la dheeli doontaa naadiga derby county seeriyaada dalka talyaaniga laba kulan ayaa laga dheeli doonaa naadiga kieva verona waxay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta ee udinese naadiga fiorentinana waxay la dheeli doontaa naadiga inter horyaalka dalkaasi talyaaniga waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee napoli oo sagaal iyo toban kulan oo ciyaartay iska leh afartan iyo sideed dhibcood halka yuventus ay iska leedahay toddobiyo afartan dhibcood sagaal iyo toban kulan oo ciyaartay interna waxay leedahay kow iyo afartan dhibcood sagaal iyo toban kulan oo ay ciyaartay kulmada kale ee sidoo kale horyaalka dalka talyaaniga la dheeli doono waxaa ka mid ah maalinta berita torino waxay la dheeli doontaa naadiga bologna ac milan waxay la dheeli doontaa croton halka bonavento iyo zambadori ay ballansan yihiin genoa waxay la ciyaari doontaa naadiga saswal sbal laba kun saddex iyo toban waxay la dheeli doontaa naadiga lazio horyaalka naadiga hogaaminaysa ee napoli waxay la ciyaari doontaa naadiga halas verona rome iyo atlana ayaa kulan indhaha lagu hayo halka caleri ay la dheli doontaa naadiga yuventus dhegaystayaal waxaa maadaama hadda sanadka cusub uu bilowday kooxaha horyaalada kalgadisan ee la ciyaarayo ay fasaxyo ku kala maqan yihiin ayaa dhinaca kale waxaa jirta in kooxuhu ay dheeli doonaan ciyaaro kale oo saaxiibtinimaha ciyaaraha saaxiibtinimada waxaa ka mid ah naadiga dalka jarmalka waxay la dheeli doontaa naadiga naadiga dalka jarmalka ka socota bain liverkusen waxay la dheeli doontaa naadiga grotherford halka wolfsburg iyo sambaulina ay wada dheeli doonaan sidoo kale kulamada aragga baxa ah ee koobka adduunka ayaa waxaa ee markaasi aanidhaade galfkaabka la yidhaahdo waxaa dheeli doonaa waddamada cumaan iyo imaaraadka dhegaystayaal xubinta cayaarahana halkaas aynoo joogto
aad baad umahadsantahay jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha halkaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta
laanta afka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda dunida ugu bishaaraynaysaa inay soo saartay ab cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqala qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah abkan cusub oo lagu shuban karo telefoonnada taabladyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa google play store amaba apple store kuna raadi magaca v o a somaali dhegaystayaasheenna ku sugan maraykanka u k kenya sweden norway iyo south africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegaystaan idaacadda qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadigae uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada teleefannada haddaba la soo deg abkan cusub ee v o a somaali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada v o a soomaali ay baahiso
haatana dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno codka macaan ee khadradda heer cige kadaba boqola bacadkii kuleylaha dhigta buubareera khatrada heere cege heestaas ay ku luqaynaysay ayaa waxay ugu dambaysay idaacaddina duurnimo ee wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen saare cilinuur iyo anuga ibraahim xasan daanduray intaan mar kale wada ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo